bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhegaystayaal qodobadan warkaidinkugu hayna waxaa ka mid ah bangiga dhexe ee dalka oo meesha ka saaray ballanqaadyadii ruuto ee sharciga lacagaha juneed maxamed oo warqad u qoray afhayeenka baarlamaanka oo ku saabsan hoggaanka azimiyo iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo golaha ammaanka uga warbixiyey xaaladda soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warkaidinkugu hayno waa dabcan waa jimco taariikhdu waa labaatan iyo saddexda bisha sagaalaad ee sebtembar sanadda labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warkaidinkugu hayno kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada ballanqaadyadii madaxweynaha dalka william ruuto ee qayb ka mid ah wax ka qabashada cabashada taageerayaashiisa ay ka tabanayeen adeegyada maaliyadda ayaa laga yaabaa in markaasi la diiday iyadoo bangiga dhexe ee kenya c b k uu diiday in lasoo dhexgeliyo tallaabooyin lagu doonayo in lagu qanciyo danaha siyaasadeed gudoomiyaha c b k batrick injoroge ayaa sheegay in bangigu uu sii wadi doono in lagu hago xogta iyo siyaasadihiisa jira taasi oo markaasi kasoo horjeeda waxa uu ugu yeeray damacyada siyaasadeed madaxweyne ruto ayaa maalintii dhaarintiisa waxa uu kenyaanka u sameeyey ballanqaadyo taabanaya howlaha adeegyada maaliyadeed ee dalka oo ay ka mid tahay inuu ballanqaaday inuu dib eegis ku samayn doono sharciga si loo kordhiyo xadidaha lacagaha ciidanka si gaar ahna lala bixin karin wax badan oo wax ka badan hal milyan oo shilinka dalka ah iyo barnaamijka c r p si kastaba ha ahaatee gudoomiyaha c b k wuxuu sheegay in bangiga shaqadiisa aysan bedeli karin maamul siyaasadeed iyo in markaasi nidaamyaha uu sii wadi doono fulinta siyaasadihiisa wuxuu intaasi ku daray in wax kastoo ku saabsan siyaasadda bangiga ay gaari doonto si madax bannaan juneed maxamed ah ayaa afhayeenka baarlamaanka moses watangula u qoray warqad taasi oo uu ku caddaynayo hogaanka xisbahaysiga azimiyo labamoja wan kenya ee aqalka dhexdiisa arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo sidoo kale uu jira khilaaf gudaha u dhexeeya isbahaysiga kaasi oo uu ka dhashay magac loo soo jeediyey warqad ku taariikhaysneeda sebtembar labaatan iyo kowdeeda mister juneed waxa uu ku sheegay in mister opio wandai uu markaasi yahay hogaamiyaha akhlabiyadda robert mbuyina ku-xigeenkiisa isagoo qudhiisa uu yahay ee majoritiga halka sabina jega ay noqonaysa ku-xigeenkiisa sida ku cadda qodobka boqol iyo sideedaad ee dastuurka iyo nidaamka joogtada ah ee nineteen a ee golaha shacbiga inaga oo qabanayno ama qabanay shirka kooxda baarlamaanka toban iyo lixda ilaa iyo toban iyo toddobadii sebtembar waxaan ku faraxsannahay inaan idiin soo gudbino hogaamiyaasha aqalka ee sida saxda loo doortay ee golaha shacbiga ku matalaya xisbiga azimiyo loomoja one kenya baati ayaa lagu yiri warqadda warqadda ayaa waxaa si rasmi ah ay u gaartay xafiiska shalay waa xafiiska afhayeenka baarlamaanka ayay shalay gaartay warar markaasi ayaa sheegaya in kulan deg dega iskugu yeeray raila odinga isbuuca soo socda kaasi oo ku saabsan xalinta tabashooyin soo baxay john baadi oo markaasi si magacaabisa ku galay baarlamaanka ayaa maalmo ka hore ka cabanayay in looga baxay ballantii ahayd in la siin doono jegada hogaamiyaha akhlabiyadda baarlamaanka saacado ka hor xildhibaanka bariga embakasi papa wino ayaa isna qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku muujiyay cabasho uu ka qabo xisbiga odm isaga oo markaasi xusay in dhallinyarada la gacan bidixeeyey si gaar ah marka yimaada jegooyinka baarlamaanka dhexdiisa ah
star fm ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe ayaa soo bandhigay dadaalada dowladda ee gurmadka abaaraha dib u habeynta laamaha amniga guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab dib u xasilinta iyo hirgelinta dowladnimada madaxweynaha ayaa ka warbixiyey tallaabooyinka ay qaaday dowladda tan iyo markii xilka uu la wareegay kaasi oo salka ku hayay in markaasi dalka laga xoreeyo kooxda al-shabaab ah iyagoo ay kaashanayaan shacabka iyo ciidamada xooga dalka waxa uu la wadaagay madaxda adduunka dhibaatada iyo xasuuqa ay kooxaha markaasi loogu yara argagixisada ku hayaan dadka soomaaliyeed ee bermageydada ah iyadoo maanta dalkayga ay ka jirta xaalad bini-aadanimo adaga haddana kooxdan si been abuura ayay u sheegtaan inay markaasi islaamiyin yihiin ayna qixiyaan ama ay qarxiyaan ceelabiyood reer guuraaga ay ku tiirsan yihiin waxayna gubaan gaadiidka raashin u sida iyaga iyadoo halkaasi ay ku dilaan dad aanan waxba galabsanna oo markii horeba la daalaadhacayay sidii ay u noolaan lahaayeen ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay kacdoonka shacabka ee ka dhanka kooxda al-shabaab ayaa wuxuu yidhi shacabka soomaaliyeed waxay bilaabeen inay kacaana si ay u taageeraan baaqa dowladda ah inay naftooda iyo dadaalkooda ama dalkooda ka difaacaan ee kooxda al-shabaab maalmahana iyo bishii horeba waxaan ka xoreynay magaalooyin iyo tuulooyin ay dhibaateynayeen dadkeeda iyadoo howlgalladaasi ay garab ka sameynayeen ama ay ka siinayeen ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka taasi oo horseeday guulo waaweyn ayuu yidhi sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa faahfaahin uga bixiyey qorshaha tayeynta ciidamada qalabka sida saameynta isbeddelka cimilada iyo cudurka covid nteen uu ku yeeshay dalka soomaaliya mudnaanta dowladda ay siinaysa shaqaabuurka dhalinyarta kobcinta dhaqaalaha ee daris wanaagga iyo xaqiijinta soomaali heshiisa dunidana la heshiisa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab wuxuu intaasi ku daray in la joogo xilligii loo midoobi lahaa dagaalka ka bilowday qeybo ka mid ah soomaaliya waxa uu tallaabadan ku sheegay inay horseedi doonto in shacabka soomaaliyeed laga badbaadiya dhibaatooyin ay si joogtaa oo la kulmaan gudoomiye madaale ayaa sheegay in ciidanka looga baahan yahay inay hogaamiyaan midowgan haweenkana looga baahan yahay inay doorkooda ka soo baxaan
haddii ummadihii kala dhaqaaqeen ee hiiraan aan aragna meeshay marayso ee reer galmudug ay dhaqaaqeen ee aan walaalahayn aan arkayna meeshay wax marsiinayaan annagana weli aan barkinta noo taallo kurbeertana aan hugsannahay kurbeertada yaa naga qaadaayo miskakayna dul saaraaye mase waa nagala qaadaa mase annagaa iska qaadayno cid kastoo magac leh axmed gurey fiiri muxuu magac ku yeeshay axmed gurey sayid maxamed cabdulla xasan dhagax tuur xaawataako hebelow maxay magac ku yeesheen nabada halgan annaga waxaan maqli jiray gebdhahayna gebdha qaarkoodaan magacyadooda maqli jirnay dagaal waxaa hoggaami kara gebdhaha xilligii waxaa la joogaa waxay nagu hoggaami jireen iyo waxay dusha naga saari jireenba dusha la iska saari lahaayaa la joogaa annaga waxaan rabnaa marka maanta dad badanaa marti qaadnaa waa la kala maqan yahay horta madaxweyne cali guudlaaba waa noo yimiday waana cudur daartay cudurdaartiisana annagoo noo dhiibay waxaan rabna inaan idinla wadaagno halganka socdo oo ka bilowda hiiraan ay cid kasta ku dayashowaysana hiir shabeellow ka bilowday asaana hoggaan u ah asaa loo shaqeeyo waaya shaqadaan hadda haynana asaa loo qabto waaya soo saas maha igaarkii wuxuu yidhi cabdulla raagaahay kubadda goolka dul taallo darbadow dhimanjaalle ee duul yaqaana hallaado ee dushayaan la marsiinin ee dushayaan la marsiinin kubadda marka cidda laadi taqaan waa taqaanin waa saraakiisha saraakiisha hana hoggaamiso annagana aan daba kacno gabdhuhuna hanaga daba sidaana garbasaarada ee dembiilaha mas-uuliyiinta dalka siiriya ayaa sheegay inay heleen meydadka ilaa iyo soddon iyo afar qof ah iyadoo lasoo badbaadiyey toban iyo afar toban iyo afar qof oo kale oo muhaajiriina kadib markii ay degtay dooni ay la socdeen oo maraysay meel u dhow xeebta magaalada tatus ee dalka siiriya xubnaha lasoo badbaadiyey ayaa sheegay inay ka yimaadeen waqooyiga dalka lubnaan siday baahisay wakaalada wararka ee royters agaasimaha guud ee dekedaha ee siiriya oo soo xiganaya muhaajiriinta ay badbaadiyeen ayaa sheegay inay doonta degtay amaba ay kharaqantay ay maalmo ka hor ka timid minyaah oo ku taalla waqooyiga lubnaan isagoo intaasi raaciyey in dadka doonta saarnaa ay kasoo kala jeedeen dalal kala duwan ilaa iyo haatan waxaa socda baadigoob loogu jira in la helo dad kale oo ka badbaaday doonta degtay lubnaan ayaa haatan waxaa soo food saaray sarawkac ballaaran oo ku yimid dhinaca tahriibka iyadoo dalkaasi uu ka jira mid ka mid ah xaaladihii dhaqaalee ugu xumaa ee soo mara tan iyo kun sideed boqol iyo kontonkii dadka ka tahriibaya dalka lubnaan ayaa ku jira qaxootiga siiriyaanka ah iyo falastiiniyiinta ku jiray xeryaha qaxootiga ee dalkaasi ku yaalay